لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا balxadiidkii nawaas nawaas ibnu samcaan ee dheera ee dajaal iyo bal iyo bal wixii dee kolley axwaashiisa kuba tacalluqsanaa kaas baan dhexda kaga jirnay kolley xalay dee maynaan dhammayn waxaa jira inaan xagga sanadka yaxya ibnu jaabirin addaa-i oo xalay aan ili bal dib baan ugu soo yar noqon doonaa de waa ka inoo yaallo magaaladan ximso la yidhaah ilaa imakadaba jirtay suuriya ayuu qaadi kaba ahaa sia inoo taala kolley yaxya ibnu jaabir ibnu xasaan baa la yidhaah waa nin hiqa ah oo lagu kalsoon yahay oo hiqaatu ruwaad kaba mid ah atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaana ka mid weeye bal waa dabaqada hore ee kollay siqaara taabiciinna la mucaasarootay yaanay saxaababa arkinba waxyaala kolal badan waa lagu arkaa dee saxaabo aanu laba kulmin oo adigu irsaaliya axaadiistooda ee laakiin waa nin hiqaan leenahay kitaabkeennan muslimna kollay asxaabu sunanna waxbay ka wariyaan bukhaarina saxiixa kagama wariya adabulmufrad buu kaga wariyaaye kitaabkanna xadiidkan unbuu ku leeya aan hayne xadiid kale kuma laha bal waa taas waxaa kaloo aan iyadana habeenkii dhaweyd aan idha xaafid ibnu xajar baa wuxuu leeyahay kalaam waxoogaaya oo uu dajaaliyo umuurihiisa kolley waa talkhiis axaadiida marka uu sharxi doonay intaanu sharxeedaba gudagelin axaadiida dajaal oo bal maalan ama ha noqoto magaciisan iyo bal waxa weeyaan goortu soo bixi meeshuu ka soo bix adugu bal waxyaalo badan oo kala duwan oo isaga kuba tacalluqsan oo nuqdo nuqdo uuba dhigto walow axaadiida sharxeeda u dambayso marka de markii hore waatan laha waan soo naqlin doonaa laakiin haddana waxay la tahay taasi way idiin wada sahlantahay maxalka iyo meeshun baan idiin tilmaamayaaye waa fatxubaari kitaabulfitan waa mujaladka saddexiyo tobnaad ee u dambeeya kitaabka dabacaadkii hore tan toddobiyo tobanka uma jeedo waa dabacaadkii hore ama kitaabulfitanuun baabka uu dhigtay bukhaari baabu dikri dajaal labada safxe hore dee dhowr iyo toban safxa weeye axaadiidaas iyo sharaxeeda iyo intay qaatee laakiin labada safxe hore waa kalaamkiisa kuba sugan ee umuuraha kuba tacalluqsanoo bal halkaa u laamaan leeyahay waayo uma baahnin marka anigu inaan dee umuurahaas oo dhan soo talkhiisiyo waa baabu dikri dajaaluun labada safxe hore ayuu umuuro kala duwan oo taa kuba tacalluqsan barhkood axaadiida halkan inoogu sugan aanay ahayne dee axaadiid kale ay kuba timoon labada saxiix midna kuba sugnayn ayuu kaga hadlaaya bal taasna halkaasaan idin celinaya idinka insha allahu tacaala eegi doona xaleyta waxaa kaloon inoogu sugnaa qeybtaa hore fakhafada fiihi warafac labada ficilna way inoo labaduba shaday leeyihiin ama tadciif bay leeyihiin xagga labada macno ee lagu fasiray ee imaam nawowiya waa tii aynu soo maray bal waxaan leeyahay oo qurdubi isagu saaxibulmufhim uu soo qaadaa iyadoo la takhfiifiyo oo halkana riwaayo ahaan uu soo naqliyo khafada fiihi wa rafaco macnu waa kii hore isma bedelayo hadalkii badnaa ee uu isaga kagaba warramayuu kolna hoos u dhigay dee liyastariixa min tacab ilkalaam kolna sare u qaaday dee waa dadka si u gaadhsiiyo ama macnihii kale dee aynu xalayba soo marnayo bal taasba wey cibaaro kale aynoogu sugnayd xalay waayo waa umuuraha idhi waan ku yar laami doonaa waktigaa igu yar cidhiidha markii hore aan ku talagelin inaan halkaa gaadho ee inaan xadiidkaba iska wada dib dhigaan ku tala gashaa markaan arkay waktiga waxoogaa ay harsan yihiin unbaa deeta bilaabeen falama ruxna ilayhina kolley rasuulka ilaahay markuu tilmaamay sifeeyey waxyaala kaba warramay bay iyagii is yidhaaheenba malaa waaba dhow iyo idinkamaba dheero oo daa'ifada nakliga ama jamaacadan timirta ah idinku dhow ayuu dhexdeeda kuba sugan yahay waatay u maleeyeen arrinkaasna dee cabsi iyo taasiir bay kuba riday haddaba falamaa ruxnaa ilayhidan cibaaradaa kolley sayib akthar min shaarix iyow kaba dhigaan marka hore xadiidka kuba sugnayd subax buu rasuulka ilaahay arrintan soo qaaday subaxdii markuu taa soo qaaduu dheereeyey uu kaba hadlay iyagiina taa ay uba qaateen waa lafdiga rawax iyagoo xaq siinaya uun dee inta badan waa gelinka dambe ayaa loo isticmaalaa walow dee sayr guud ahaan san dee shalay kuba laqbe ama xalay ku laqbeeye looba isticmaali karo oo marka ay kaba dhigeen markii aan dee galab ahaan soo noqonay rasuulka ilaahi aan kuba soo noqonay ayuu wejigoodii ka gartay ama cabsida iyo umuuraha kuba jira iyo de waa hadalkii subaxdii ay maqleen siday ugu ta'asureenoo bal falama ruxna calayhim bacda shuraxba waxay leeyihin waa laabankoodii gelinkii dambe rasuulka ilaahi ay kuba soo laabmeen ama ha tegid ay halkii tegeen ay soo hubsadeen siday bacdigood kaba dhacday oo islaaheenba malaa hubsada markii haddana gelinkii dambe laysu soo noqday rasuulka ilaahi kuba soo noqdeen iyagoo arinka ta'asurkay ku ta'asureen wejiyadoodii uu kaba muuqdo ayuu rasuulka ilaahay iyaga ku yidhi maa sha'nukum xaaladiinu maxay tahay oo de waa kuwa arrimii uba sheegay ama umuuraha kale oo umuuro aan sooba laqbayni weeye xadiidkuna waa inoo soconayaan wuxuu ihi markaasin fabaynamaa huwa kadalika id bacaa llahu lmasiixa bna maryama waxaan ku joogsanay markaa uu soo baxo inuu nin dee markaa shabaab oo xoog laho oo shabaabnimo kaba buuxa uba yeedhayo seef uu ku kala goynayo isagoo laba u kala gooyay oo weliba ay kala fogaadeen oo labadii qidca uu kala durkiyey inuu u yeedhayo oo uu soo kacayo un isagoo xaggiisii soo qaabilayo oo wejigiisa uu iftiimayo oo qoslaya bal kollay intaa wax dhaafsan axaadiida kale inoogaba iman ninkan xaalkiisu wuxuu yeeya taas halkaasaan ku joognay marka iyadoo xaaladu ay taa tahay axaadiis baa inoo dambaysa bal dee casharkan iyo kaka dambeeya iyo waa axaadiis inooguba tacalluqsanays haddii xadiidka jasaasaduna soo galo baab baa inoo dambeeyo baqiyatu axaadiisi dajaal baa inoo dambayn doonteen fa baynamaa waqti huwa dajaal kadalika xaaladaa uu ku sugan yaho arrintu taa tahay fidnaduna ay taa aada u weynba ay tahay id waqtigaa bacasa allahu ilaahay wuxuu soo dirayaa almasiixa bna maryama masiixii ina maryama ayuu soo dirayaa sidee dhibkiisan iyo fidnadiisan loogu daafaco oo uu baabi'iyo waa masiixu dajaal iyo masiixu bnu maryam waa kaas dee baatilkii u watay xaqan uu isagu la imanayaa burinaya waan u diri doonaa saase xagga masiixu dajaal waxay u yidhaaheenba dee kol ficil bicnaa mafcuula waata aan soo nidho ishiisan tirtirana ama macnaa kownuhu mamsuuxa alcayn baa masiix isaga loo yidhi ama waa ficil macnaa maafaacilo liannahu yamsaxu lard oo dhulkii ayuu badankiisii qaaliban intii loo diiday mooye dee muddo kooban kuba maraya taasba weeye ama masiixu iyada ibnu maryam oo kale dee waxyaalihii la yidhi laqabkan ama almasiix oo kale wuxuu abu ahaa isagana ficil macnaa faacilo kaana laa yamsaxu daacahatin ilaa beria ilaa cuufiya waa waxyaalihii laguma fasiray ama lagu ishtiqaaq ahaan ay eegeen culimadu kaba mida oo cid ruux kastoo cahaleh waa taa dee yubri akmhaba ay qur'aankeena ilaahay noogu sugantay nusuustii dadka maxanuunkoodii la kari waayey kuwa indhala-aan kuba soo dhashay bal dee waxyaalo dhintay oo ilaahay idankii kuba soo nooleeyey baaba jirtay haddaba in isagu waa kii cahalahaaye u gacanta maryaaba waa kuwa bogsanayo sanbaa masiix loo yidhi adigu waa masiix bay matalan kii hore kala duwan ayaa ilaahay soo diraya fayanzilu wuu degayaa cinda almanaarati albaydaai manaarada cad ee shariye shariye shariye sharqiyi dimashqa dimashqa xaggeeda bari kuba sugan ayuu kusoo degayaa waa manaarad cad rasuulka ilaahay eg waa wax qeybuu kaba warramayay ee waa waxyi in huwa ilaa waxyu yuuxa magaaladii iyo meeshii iyo wixii oo dhan buu tilmaamayay iyo magacyadii iyo tilmaamihii waaba dee arrin dee loo soo waxyooday haddaba m manaarad cad oo dimashq xaggeeda bari ku sugan buu agteeda kusoo degayaa marka uu soo dego taas weeye imaam nawowine raximah llahu tacaala isagoo xadiidkan fadaaishii dimashaqi inuu kaba mid yahay kaba dhigay ayuu manaaradana leeyahayba imaka taas mawjuudatun alyowma sharqiya dimashq waa waqtigiisii ayuu leeyahy waaba mid jirta manaaradaas bariga dimashaqa adigu bal halka dimashq halkaasu kusoo degaya bayna mahruudatayni ay laabisan ama dee bayna mahruudatayni waa laba maro oo zacfaraan ama warsi lagu xamuuradeeyey oo lagu sibqiyey isagoo ku dhex sugan waa wixii uu gashanaa eg rasuulka ilaahi waa tilmaamaya halka makaankii uu kusoo degay maradii uu xidhnaa bal dee madaxiisii iyo waxyaalahaadiiyo aba umuuro kuba tacalluqsanuun imaatinkiisii baa rasuulka ilaahi kala duwan buu inoo sheegay oo uu sifeeyey mahruudatayna bal kolley sheekhu raximah llahu tacaala halkan kalaamkeeda waaba xoogaa buu yar taabtay in daal muhmalo ah waa say u badan yihiinba ama si asharkaa iyadoo daashii mucjamad ahayd lagaba dhigo taasba weeye macnihiisuna waxauu leeyahy laabisun mahruudatayni waa isagoo laba maro oo ama warsi iyo zacfaraan iyo waxaa lagu xamuuradeeyo la geliyey oo dee sirqi loogaba yeelay xidhan ayuu soo degayaa waa maradii u xidhnaa markaasaba waadican xaaliga isagoo dhigaya oo kafayhi labadiisa kaf calaa ajnixati malakayni waa markanuu soo dhaadhacayana laba malag baa laba socda labadiisa baabaco ayaa wuxuu markaasi laba malag ajnixadood buu saa u dul dhigayaa oo uu haystaaba saasuu kusoo degayaa idaa da'a ra'sahu markuu madaxiisa uu foorariyo qadara madaxiisii biyo ayaa ka tiixaya wuu tiixayaa weeye qadar waidaa rafaca hadduu madaxii sarow qaadana taxadara macnaa waxaa ka dhaadhacaya oo dee madaxii inuu waa toosan yahay jirkiisii buu san ugu soo degaya ugu soo dareerayahay minhu waa isaga madaxiisii jumaanun ka lu-lu-i macnaa waa biyo waa ama caraqiisi ha noqoto ama biyo oo kale oo aada moodo lu-lu macnaa xagga saafinimada iyo dhalaalka lul laba mid ah kollayna kitaabuliimaan axaadiis baa inoo horeysay waxaa inoo horeysay kaannamaa kharaja min dimaas waaba isagoo xamaam ka soo baxay oo kale ayaad moodeyso imika soo maydhay oo markaa uu madaxiisa foororiyana biyaha kaba tiixayay ama waxa hadduu saro qaadana waxa ka dhaadhacayay oo kaba dareerayay dee waxa weeyaan waa biyihii uun oo aada moodo lu-lu aada moodo jumaadna asalkiisa hore waxay leeyihin waa xabaatu min alfida tusnacu calaa hay-ati lu-lu lkibaar waa xabado fida ah oo loo sameeyo sida luulka oo kale loo sameeyo taas baa ay tahay macnuhuna waxa weeyaan biyaha ka dhaadhacaya ka daadegaya ka dareeraya xagga saafinimada uu saafi yahay dhalaalay iyo xusnigaa aada moodo lu-lu aada moodo taasba wey falaa yaxillu uma suurtogelayso macnaha wax u suurtagala maa u xalaal maaha ada imaka halkan manaa laa yumkinu walaa yaqac weeye uma suurtogelaysaba likaafirin ku gaala oo yajidu helaya riixa nafasihi neefsigaa uu neefsanayo nebi ciise urteeda urinayo helaya ilaa maata inuu dhinto uun mooye haddii waktigii hore ee dee nubuwadiisii iyo adduunyada uu joogay ama qabla rafcihi uu ahaa ruuxdiisan wuxuu kuba afufay dayr iyo waxyaalo ay dee markaa noolaanayeen ama dayr noqonayeen biidn illaahi subxaana watacaala waxay ku noolaanayeen afuufkaas maanta riixdiisa ama nafaskiisii ayaaba dhimasho keenaya oo kii gaalka ahaa ee isagu waxa weeye dee waqtigaas dajaaliyana waa wixii laba socday ee neefsigiisan uu neefsanaya uu riixdeesa ama urtiisa uu gaadho masaafo dheerna waa gaadhaya waa arrin kale maha dee wax caadi ah isaga inuu dhinto u mooye wax kaloo dee meesha meesha dhacaysa ama u suurtogelaysa ama imanaysa amaba jirta weeya nafsigiisuna meel dheer buu gaadhaya sida inoo soo socota falaa yaxilu ay laa yumkinu walaa yaqacu wey ma suurtagal ma noqonayso ma dhacayso oo wax dee aan dha ma dhacayso likaafirin yajidu riixa nafasihi nafasna dee nuunta iyo faduba fadu way fadxisantu dee nuunta kolley way fadxisnaanaysaa ilaa maata wa nafasuhu neefsigiisaasna yantahi waa gaadhayaa xaysu meeloo yantahi uu gaadho darfu waa markaa uu soo degay dee mararka kale waa ka dajaariyaa iskaba hor imanayaan ee waxa weeye haddaba markaa uu soo degay neefsigiisan uu neefsanayo iyo wuxuu gaadhayaa araggiisa iyo ishiisa halgay gaadha intaa wax ka arko neefsiguna uu gaadhaya markaa masaafada intaa leegay intaa ishiisu ay wax kaba arkayso ciddii gaale ee kuba sugan neefsigiisaasi gaadhay riixidiisaas helay arrinka dee meesha imanaya waxa weeyaanun waa inay dhintaan ee wax kalaba ma noqonayso waxaana kolley axaadiidii aynu awal hore kitaabulimaan kuba soo maray inuu jeziyadii dhigayo islaamnimo mooye wax kale aan laga aqbalayn melashuna ay mid keliya noqonayaan waktigaas taas bay inoo horeysay fayadlubuhum markaasaa waa dalbayaa waa nebi ciise wuxuu dalbayaa waa addajaal xataa yudrikahum isagii isagaa doonanaya ilaa uu ku gaadho oo uu ku haleelo bibaabi luddin meesha baabulud labagu magacaabo waa halkaa baabulud sheekuna wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala dee reer shaamna u ah waa degaankiisii meeshuye cuddatun qariibat min beyt اlmaqdis waa beled u dhow xagga bayt اlmaqdis taasba u dhow taas weeye saaxibu minat lmuncim waa mubaarkafuuri sharxiisan de adigu waa sharax mufiida yaanu weynaaninbe minat lmuncim laba yidhaaho waana sheekhan raximah llahu tacaala kitaabkan raxiiq lmakhtuum kaale waa dhintay haatan dhowr sanadood hortood ayuu dhintaybe ayaa wuxuu idhahaa imika halkan waa dhinaca dee bari ayay bayt lmaqdis ama aduu kagaa ama wuxuu leeyay ma dhinac bari ma odhane waa tel abib iyo iyo baytulmaqdis ayay u dhaxaysay oo dhinaca tel abib bay u dhowday waxaana intaa raaciyaa waa madaarkan magaaladan tel abib ee dee caasimadda israa'iilba ah ee waxa weeyaan dee waa dhulkii falastiin weeye dhulkaa ah guud ahaanba waa dhul muxtalba ah caas madaarku halku ku yaalla ayay tahayba waa sa uu idhaaho saaxibu minat lmuncim uu ku yidhaha halkan xadiidkan marka uu sharxayo weeye waa wuxuu kaba dhigaa inay halkaa madaarkan tel abib uu ku yaalo waa dhinacan markaas waxa weeyaan waayo xuudhahaysana magaalada iyo de baytulmaqdis xagga maalan ayaanay u dhowdahay dhinaca tel abibe taas bay tahayba meeshan ama makaanku yahay waa sa uu isagu yidhaha hadde isagan u xaalaynay fayaqtuluhu markaasuu dilaya uma yaأtii ciise bna maryama ciise bna maryama waxa u imanaya qowm qowm baa u imanaya qad casamahum llahu kolley matniga saas aya xarakaysan hoose sharaxana uma yaأtii ciisa qowma qowman way nasbisan tahay halka qowmun aniga ay dee ii rafcisan tahay matniga kolley waa isla mid uno haddaan idhaahno ciise dee qowmkii baan faacilkii ka dhigayna nebi ciisey kuwani u imanaya dee markaa dajaalla waa dad dadkaa dee dhibtuna ay kaba soo gaadheen laakiin fidnadiisii dajaal ilaahay kaba badbaadiyo waa dad mu'miniina ayaa nebi ciise markaa u imanaya haddii dee sida kaleba oo ciisa iyagii u tegayena waa macnu waa mid keliya une qowmkaasoo qad casamahum ullahu ilaahay ilaaliyey minhu dajaal fidnadiisi waa dad mu'miniina dajaal fidnadii waana ta aynu soo marray dadkaa iyaga dee diida imika awood uu ku wada qasbo haddana ina waxaan fidnadiisu haba weynaatee inuu iyagii ku qasbo uu ku qasbo muraadkiisii dee kaa uu halaynaye raacaya mooyaane taasna ma laha qoomka diida ay aqbali waayaan inuu ka tegayo dee waxoodii oo dhamiba marka ay noqonayaan dhulkoodiiba uu abaaroobayo wax ayla wax gacmahoodii kuba sugan oo dunyadoodii aanay jirin waataynu soo marnay waa dee muddada kooban ee arrintiisu ay socoto fidnada weyn ee jirta waa fidno aada iyo aada u weyn xadiidkaasna waa inoo dambeeya ah nebi aadam ilaa qiyaamu saaca arrin ka weynay dajaal inaanu adduunyo soo marin taas baaba keentay saynu soo maray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu salaadihiisa dhexdooda uu ilaahay weydiisan jiray inuu ka badbaadiyo sharkiisa dee isagoo inaga inoo jidaynaya bal ina farayna inaan isticaadadaa la nimaadno waa sharkiisa weyn daraaddeed iyo fidnada weynankeeda haddaba kuwaas u imanaya fayamsaxu waa masaxayaa can wujuuhim wejiyadoodiibuu dee aathaartii ka-aabada iyo wixii haystay ayuu wejigoodiibuu gacantii marin waa mulaadafo ahaan iyo taaniis iyo tarxiib ahaan wayuxadiثhum wuxuu ugu waramayaa bidarajaatihim fi ljana darajaadko ay janno ku leeyihiin iyo maqaamka sare dee waa dadka iyagu waxa aan ku kadsoomin sugnaaday ee noqday ya cibaad allahi fahbutuu kuwaa rasuulka ilaahay lahaa sugnaaday weeye haddaba darajaadka ay janno ku leeyihiin fabaynamaa waqti huwa isagu kadalik waa nebi ciise xaaladaa uu ku sugan yahay dajaal la halaagay acwaantiisiina dee markaa yahuudiya wixiina axad xataa meecay ku gababaadna aan helaysaynu soo marno geedkiiyo dhagaxiba uu sheegayo isagoo hadlaya waliba geedkiiyo dhagaxi xaaladu iyadoo taa tahay id waqtigaa waxa allahu ilaahay wuxuu soo waxyoonaya ilaa ciisa nebi ciise oo wuxuu odhanayaa innii anigu qad akhrajtu waxaan soo saaray cibaadan addoommo li aniga ii sugnaaday oo laa yadaani macnaa laa daaqata walaa quwata wey awood iyo daaqo iyo qudro aanay u sugnaanin liaxadin axad biqitaalihim waa dad farahooda marka la eegiyo waxooda ciddee markaa hor joogsan karayso odhanaysa dagaal baan kala hortegaynaa taasi ma jirto cid markaa hor joogsanaysa aanay jirin ayaa waxa weeyaan aan soo saaray faxariz waxaad u dubtaa ood ku ururisaa cibaadii addoommahayga ila duuri manaa jabal duur oo uga dhig xisni iyo xersi oo macnaha xariz min ataxriiz oo macnaha ijcal lahum in hada jabala xirzan weeye waa xisni iyo meel ay ku magan galaan oo de ay kaga badbaadaan dhibkoodii nimankaas soo gaadhaya dhulkaas dhulkaasay soo gaadhayaane bal taas tagoo macnaa waxaad dumahum wajcal lahum xirzan weeye waxaad u dumtaa xaggaa duur xirsi iyo xifdi iyo xisnina ugaba yeel macnaa halkaa geeyo ku ururi dee meesha markaa dadka jabalkaasi uu qaadayo kol haddii aan cid dhulka lagaga tegayaa jirin khaasatan deegaankaasa meeshiina waa dhulkii mala la ysugu yime lagu dambeeyeyba e dadku markaa ma badnaanayo dad badan markaa ma aha ee halkaa isugu gee baa la odhanaya oo yabcathu allahu ilaahay baa diraya dee sadkii baa laga ka dumayo oo ay ka soo baxayaan oo markaasaa ilaahay diraya ya-juuja wama-juuja waa labadaa qolo ee magacyadaa leh dikrigoodna uu hore inooguba horeeyey bal xalhum iyagu min kulli xadabin meel kastoo taaganba yansiluuna ay kasoo degdegayaan waaba qur-aankana cibaaradana way inooguba sugnayd xadab waa meesha naajiska murtafica yansiluuna de waa waa alisraacu fi lmashyi macnaha iyagii waa ordayaan soconayaan degdegayaan oo meel kasta dee waadna dadkaa tiradooda ilaahay un uu qiyaasay dee og yahay isagu ee aanay cid qiyaasi karto o qadarin kartaa aanay jirin farabadni waxay kaba qabaan haddaba iyagoo meel kasta oo dhulkaa ay dee kaba yimaadeen iyo dhinaca ay kaba imanayaan kollay dee meeshay soo gaadhayan waa halkaa nebi ciise iyo qo dadkii mu'miniinta marka ay joogeen iyo bal dhulkaas shaamiya oo dhulkay soo gaadhayaan intaa inay dhaafayaan ay haddana dhulkan kale soko ay usoo dhaafayaan taas axaadiiay noogmaba sugne waa ila halkay soo gaadhayaan waayo ana halkay ku halaagsami doonaan fayamuru waa maraya awaa'iluhum waa kuwoodii hore way kala horeeyaane calaa buxayrati dabariyata waa buxayrada dabariya la yidhaha dee shaam kuba taal ayay soo marayaan fayashrabuuna way cabayaan maa fiiha waa dee waxa weeya bad kooban oo meeshaasa buxayradaas ee ama haradaa weyn ee dabariya markaasay wixii ku sugnaaba mar keliya aya waa intii hore kuwii dambe weli ma joogaan may iman aya kuwoodii hore ayaa fuuqsanaya laacayoo guud ahaanba dhammaynaya wayamaru aakhirum kuwoodii dambe iyadii soo marayo fayaquuluuna waxay odhanayaan laqad kaana bi haadihi maratan oo dee qoyaan iyo raysun bay u imanayaanoo laqad kaana waxaa bi haadihi meeshan maratan mar wakti ma-un biyo ayaa ku sugnaa oo meeshan biyay lahaan jirtay ama biyaa ku sugnaan jiray taasay odhanayaan kuwii dambena in biyo kusoo gaadhin wayuxsaru waa la go-doominayaa nebiyullaahi ciisa iyo wa asxaabuhu nebigii ilaahay ciise ah iyo asxaabtiisii waa dadkaa jabalkaa ku ururay dadkuma badna markaa xataa yakuuna ilaa uu noqdo ra'su thawri dibi madaxii liaxadim oo midkood u sugnaaday khayran mid kaba khayr badan mi-ati dinaarin boqol dinaar oo liaxadikum axadkiin usugnaaday alyom maanta ujeeddadu waa dadkaa go-doonsan raashinkii iyo wax kastaaba way yaraanayaan faaqa adag iyo baahi iyo taas baaba imanaysa dee iyadu kollay waxay ku dhimanayaan ma aha marka iskaba daa wixii nafciga lahaayee jirhka intiisii kale iyo ama dee hilibka intiisii kale madaxaas aan hilibkiisuba badnayn ayaa oo midkood uu yeesho ama uu helo ayaa agtooda kaga fiicnaanaya kaga khayr badnaanaya boqol dinaar maanta si ay idinka idinku yihin boqol dinaarna waktigaas ee xoolo aadi adu badan bay ahaayeen ba taas oo kale de dinaarkii neef adhiya ayaabu goynayey kol kol wax ka dinaarka wax ka badan baabu goynayey waa boqolkaas ka or haddaba waxa weeyaan boqol dinaaroo maanta xadkiin haysto waxaa iyaga ay ka jeclaanayaan ugana khayr badnaanaya waa dibi madaxii oo mid ay helaan dee iskaba daa inti kaliya wixii kaba sii nafci badnaa kaba sii waxtar badnaa ee hilibkii kalea markaasaa fa yarqabu tadarucayaayo nebiyullaahi nebigii ilaahay ciisa ciise iyo asxaabu nebi ciise isagoo dee shareecadeennan ama maxamediyada wax ku xukumaya isagu uu yahay tan uu raacayo haddana dee nubuwadiisii waa baaqio maaha nebinimadiisii may joogsano waa nebi ambiyadii ilaahay kaba mida nubuwadiisii waa si unbay u socotaa walow maanta aanu injiil wax ku xukumayaa jirina shareecadan muxamediyada ay tahay taa uu wax ku xukumaya ama wax u fulinaya haddaba nebi llaahi ciisa iyo asxaabu ayaa markaa ilaahay baryaya tadarucay macnaa waa dhibkan dayna xusaarkaasay ku jiraan ma dhaadhici karaan oo nimankii yajuuj iyo maajuuj baa dhulkii buuxiyey se inoo dambaysa markay wax kastaba waa kuwaa dee ay yaa ka hor yimaada waa way baabiiyeenbe laakiin waxaa inoo dambaysa inay odhanayaan dadkii dhulka oo dhanba waan ka adkaano waan qaharnay ama waan ka qaalib noqonaye bal cidda samada joogtana aan ka qaalib noqono markaasay leebabkoodan ama nushaabtay wateen ayay xagga samada u ridayaanba markaasaa waa istidraaj iyo fitnayn leebabkii unbaa kusoo noqonaya iyagoo dhiigle markaasay odhanayaanba dee cid kastaba kama adkaanayo waa kuwa wixii xagga saro jirayna waa taa waa laynayba bal taas bay xadiidku waa inoo dambeeyaaba haddii a la yidhaahayo dee intan casharka inooguma sugan yahay xaaladu waa taas iyagina halkaasay mala ilaahay kuba ilaaliyey uguma fuulayaane fayarqabu nabiy llaahi ciisa waasxaabu fayursil llahu ilaahay baa diraya calayhim waa calaya ajuuja wamajuuja an naqafa naqaf waa sangaale ama darxigan iyo waxyaalahan dee geela iyo adigoo xayawaankan iyo xoolaha iyo sankooda taasee kolkol markay dhiseen kasoo boodo oo kale kaas baa naqaf lagu magacaabaa waa kan baa ilaahay kuba sallidaya iyagii dee xoogga iyo quwada lahaa aan la qaabili karahayn oo xaguu kaga diraya fi riqaabim kaasun baaba luqumaha ka gelaya oo ilaahay kaga sallidaya waana mar keliya ruuxna kama badbaadayo maaha ma kala dambaynayaan fa yusbixuuna waxay noqonayaan farsaa ay qatlaa weya kuwa dhintay wada baktiyey ka mawti naf nafsin waaxidatin waa naf keliya dhimashadeeda oo kaleo dee waxaan ilaahay barkayna waa ilaahay qudradiiyo subxaana wa tacaala mar keliya waxay wada asiibayaan mar keliyaanay wada dhimanayaan khalaas halkiibay dee dhammaantoodba wada baktiyayaan mar keliya farsa fa yusbixuuna farsa dee waana naqafku duudun yakunu fii unuufi ibil wlganami alwaaxidatu naqafa n alfarsana waa qatla fariis oo kale dee imaka waa tan haddii la idhaha xataa xayawaankii muftariska ahaa alfariisana waa wixii la dilay ee dee maqtuuladii ahaydba weeye fariis markaas dee jamacina wuxuu noqonaya alfarsa ee haddaba dad bacna qatla wey waa kuwa wada dhintay la laayay mar keliya oo weliba naftu mar keliya ay ka wada baxayso taas bay xaaladoodu noqon uma yahbidu uu dhaadhacayaa nebiy llaahi ciisa iyo wa asxaabuh ila alardi dhulkii ayay usoo dhaadhacayaan falaa yajiduuna ma helayaan fi lardi dhulkii kama helayaan waa dhulkii ay usoo dhaadhaceene dee markaa waa dhulka ay joogeene mawdica shibrin taa ka meesheen ilaa malaahu inuu buuxiyo uun mooye zahamahum wa natmahum kolle waa iska tafsiiru natm waa raaixadoodii dee qurunkoodii wixii baa yaalla iyagii baa qurmay oo meeshii yaalla marka urtoodii xumayd ayaa buuxisay oo zaham waa kaasoo zuhumo oo kale ee xataa raaixadan hadduu ruuxu hilib iyo waxyaalayo ama wax cuno raaixada kolkol gacantii markaanu kaba faraxalan laga uriyoo kale waa taa zuhuma ama wixii dasame waa la yidhaahaa ujeedadii marka halkan waa urtoodii ne way qurmeene ayaa meel kastaba buuxinaysa raaixadii karihada ahayd tanna waaba dhibaato kale meel ay joogsadaan markaa ma jirto oo ay dee cag dhigaanba wixiina waxa buuxiyey waa baktigoodii iyo urtoodii markaasuu fa yarqabu haddana tadarucayaayo baryaya nebiyullaahi ciisa wa asxaabu ila llahi bay u tadarucayaan oy weydiisanayaan dhulkii ilaahay inuu waxaan uga nadiifiyo fa yursil llahu ilaahay wuxuu soo dirayaa dayran shimbiro oo ka acnaaq albukti waa geela luqumihiisoo kale waa shimbiro waaweyn oo aada moodo dee geela dee luquntooda dheer oo kale taasoo kale ah fataxmilhum tiibaa guraysa wixii dee baktigoodii fataxmilhum way qaadaysaa acnaaqd dayrkiibaa qaadaya nimankii yaajuuj iyo maajuuj baktigoodii fatadaraxuhum waxay ku tuuraysaa xaytu insha allah dee meel ilaahay og yahay halkii ilaahay doon uu iraadeeyey ayay kuma tuuraysaa uma yursil llahu inay dee haddii iyagii hilibkoodii iyo wuxoodii iyo lafahoodii la qaaday urtii iyo dheecaankiiyo wixii baa baaqaya uma yursil llahu ilaahay baa wuxuu soo dirayaa madaran roob buu soo dirayaa laa yukinu aanu asturahayn manci minhu xaggiisa baytu madarin waa aqal dhagaxa ma dhoobo ka samaysan walaa wabarin aqal dee gaameelo iyo wixii kale dee khaymadihii kaba samaysan wabarka asalka hore waa dee dhogorta geela taas baa wabar la idhaha halka tan riyaha oo kale iyo loodana shacar loogu magacaabo idaana suuf ay kuba magacaabaan waa waxaa dhogortooda una haddaba ujeeddadu waa wixii aqalkii ama dee dad baadiye reer baadiye ay dadka baadiyo ay samaysan jireen ama wabar ha ka samaystaan ama waxyaalo kale oo cashaab iyo waxaasa iyo aqalkii dee dhoobada iyo dhagaxa laga samaynaya midna roobka xoogga uu leeyahay mid celinaya oo biyihiisii gaadhitaan ay dee dhulkii gaadhaan ka hor joogsanaya ma aha laa yukinu minhu manaa laa yastur wey ama yukinu haddii akana ama dee kana haddii aan ihahno laa yakunu minhu baytu madarin ay laa yumnacu min nuzuuli lmaai baytun waxa hor joogsanayo biyahaasi inay dhaadhacaan ay dhulkii gaadhaan ma jirto ka mancinaya fayaqsilu uu maydhaya roobkaasi alarda dhulkii xataa yatruka ilaa uu kaba tago ka yeelo ka zalaqati muraayada oo kale kollay bal zalaqa iyo zalafa iyo ama zulfo oo kale iyo waxyaalo waa dee dabdiyo kala duwan bay kuba dabdiyeene tan haddaan qaadano waaba zalaqadu macnaa waa kalmir-aati weeye oo xagga saafinimada dhalaalka wixii oo dhan biyihiibaa xaadhay dhulkii wuxuu noqday dhulkaa nadiifta daahirka dhalaalaya bal markaa ilaa saasoo kale noqo sida muraayad oo kale uma yuqaalu lilardi dhulkiiba waxaa lagu odhan amiti dee ilaah baa amraye maha kii dajaalo maaha aan dee khayrka lahayne inta badanna wuxuuba marka dambe wax iska baaba-ayo tirtirmayo ahaa ama uu ahaaba guud ahaan ambitii soo saar hamarataki midhahaagii midhahaagii dee soo celi oo soo saar waruddii celi barakataki barakadaadiina aada lahaydna soo celi taas baa la odhanaya dhulkiibaa barakoobi dhirtiibaa bixi markaa xoolihiibaa barakoobi barako aan dee malaa horeba adduunyada usoo marin weeyo fa yowmaidin maalintaas taakulu way cunaysaayo alcisaabatu waa jamaaco dhan waa koox dhan ayaa min arumaati axbad rumaana macnaa axbad rumaana weyni oo aada u weynaatay oo dee waa barakadan bay leedahay ayay ka dhergayaan jamaaco dhami welibana dee bal maaha intaase maaha inta dee xabadaha dadkii in waxaan yaree inta yaree midharka ay kama cunaanun in ilaahay calooshoodii ku barakeynayo ku gaajo baxayaane waa wax weyn oo laga dhargayo wabatan wayastadiluuna waxay harsanayaan biqixfiha qashrigeedii oo markaa dee midhihii laga cunee la kala gooyaba waa iyadii qolofteedan iyo diirkeedii sare ayaabay harsanayaan weyne waxay kaba qabto qixfinain sheekh wuxuu kaba cabiraya wa muqacaro qashre waa qabkeedan ama diirkeedan dee ay kuba jirto dee rumaanka waa kan garane inta gunteeda aba weeye asalka hore qaxfi waxaba la idhaha madaxa intiisan saree dee maskaxa daboosho taas baaba qaxfi lagu magacaaba haddaba waxa weeyaanun waa qashrigeedii waana la kala gooyayo waa intan dee iyada markii gobolkiisaasba ayaa wax weyn oo ay jamaaco dhami haay harsadaan noqonaya waa barakada ilaahay barakey wayubaaraku waa la barakaynayaa fi risl caaniina caaniina waa la barakaynaya xataa ina laqxata waa hashii irmaanayd ee weliba dee malaa dhalmadeedna ay dhoweyda ramadka ahayd oo min alibili geela kaba midi ilaa ay dhacdo la takfi inay ku filaato alfiaama waa dad dee maha cisaabadi ma waa dad badan oo fiaam dhan oo dhigarta qabiilo dee in ka badanba weeye inay hal keliya oo reero dhan ama qabiilo weyn oo ama dee ama qabiilo wax kaba badan ayaaba hal keliya ayaa caanaheedii kuba filaanayaan barakadan ilaahay subxaana watacaala waqtigaa wixii uu barakaynayaba liqxaduna laamta waa la kasriyaa waana la fadxiyaa waa laba luqo oo jirta kasrada aada usii badan oo alliqxatu in la yidhaha allaqxatu ee kollayna ay bal matalan taasba weeye waxaana ay leeyihiin waa alqariibat alcahdi bilwilaada waa hashan dee dhowaan dhashay oo kale kolkol lafdi ku dhow baa jirta oo allaquux allaquuxoo kaloo liqaax lagu jamciyo taasi waa tee irmaanayduun iyadoo inaan ku qaydin in dhowaan ay dhashay aynaan kuba qaydin haddaba hal keliya oo dee bal matalan taas sifadeedu ay taa tahay ayaa caanaheedii dad aad dee ilaahay uu tirin karayo oo dee tiradoodu aad u badan tahay ayaa deeqaya walaqxata halkii hore dee tii horead iskaga cadfanaanayna waa marka xataa ana liqxata wa ana liqxata liqxo ama waa mid irmaano min albaqari waasac lo-dii kaba midina latakfi waxay ku filaanaysaa alqabiilata min annaas qabiilo dadka kaba mida ayay sac keliya wada qaadaya deeqaya waliqxata min alghanam waa lax ama ri irmaan arigu dee labadiiba kuba dhacaya ayaa latakfi maxay ku filaan alfakda min annaasi waa jirib dhan qabiiladu waa dee taase waa intii kasii yarayd waa reer dhan oo ama jirib dhan oo dhici karto de waxa weeya dad badan leh ayaa ri keliya ama lex keliya ay kuba filaanaysa alfakdna kolley culimada luqada barhkood sheekuna raximah llahu tacaala taas waaba soo naqlinaya ibnu faris bay kaba soo naqlinayaan horta dee waa sida magacan ayay ku kulmaan bawdada oo kale de waa magaceedii laakiin waxay leeyihin markan ay reerka tahay waayo qabiiladu iyadaa sarreysa badni baa ku xiga haddana fakdigaa kuba xiga taas oo kale qabiiladana waxyaalo kalea kaba sii sarreeya shicbigu ha uga sarreeyo ama shacbi waan ujeeda ha ugu sarreeye waxay leeyihin markay tan noqoto hada waa la reebaayoo si kale kuma baneeyaan walow aniga dee fatxa ay xarakaysantaha ama ay ka saree xarakaysantaha alfakda un baa la odhan laakiin markay noqoto dee cudugii macruufkaa markay noqoto in la reebo iyo in khada la kasriyo labaduba way banaantahay bal waxaan filaya wixii baabkeeda ee wasankaa kuba yimaada ama saasoo kale kuba yimaada dee xarake intaa ka badan baa kuba banaan oo iyadoo itbaac daraaddeed khadan kasrisan loo raaciyo fa'dii oo fikid la yidhaahaana cuduga way noqonaysaa luqa ahaan way banaan tahay oo ujeedadu laakiin halkan waxay leeyihin sukuunun mooyaane markay reerka noqoto ama dee jiribkan taas ay noqoto adigu dee fakdi min annaas waxay noqonaysaa khada in la reebo walow aanay taasi xarakaysnayn fabaynamaa hum kadalika iyadoo xaaladu taa tahay id bacaa allahu riixan ayiba waxaa la arkaa iyadoo dee xaaladu taa tahay nebi ciise inuu dhinto oo bal markaa haddana dadkii mu'miniinta ay siiba joogaan weli axaadiida ba waxay noo dambeeyaan xadiidkii cabdullahi bni camrin iyo fabaynamaa waqtihum iyagu kadalik xaaladu ay taa tahay waa sanaday saa ku jirayaan barwaaqada aan la arag in la maqal iyo iyadoo weliba laba iskhilaafsan isdhacaysa wada hadlaysa aanay jirin oo bal taasna arrintuna iyadoo xaaladu taa tahay ayuunbaa idbacasa allahu ilaahay soo diraya riixan dabayl ama riix dayibatan fiican layina ah aan ahayn dabayl caasifo aan ahayn oo taa riixan dayiba fataakhudhum way qabanaysaa oy gelaysaa taxta aabaadihim halkaa kilinkulooyinkooda hoostooda ayay kaba gelaysaa ka qabanaysaa fataqbidu way qibdoon ruuxdaasi ruuxa kulli mu'minin wa kulli muslimin ruux kastoo mu'mina ama muslima ruuxdii bay qaban dadkii muslimiintaabaa wada dhimanba khalaas adduunyadii baa dhow oo de waa calaamaadkii saacaddii waaweynaabaabay nebi ciise iyo dajaal iyo umuurahaasi ay kaba mid ahaayeen markaasaa deeto waxa weeye ruux kastoo mu'mina ayaa ruuxdiisii iyo naftiisii la qabanaya waa intii markaa adduunyo joogtay ayaa ruuxdoodii la qabanaya kolleyna dee waana dad aada loogaba badan yay ahayn waxaa dhici karta dadku inay diyaartaasi iyo intaasun kuba urursayiin mu'miniinta ahayd ruux kastoo mu'mina iyo muslima ayay ruuxdoodii qabanaysa kolley imaamkuna wuxuu leeyahy hakada huwa fi jamiici nusakh wa kulli muslimin ujeedadu halkan waxaynoo dhacday kulli mu'minin wa kulli muslimin wadna cadafay keenaysaa nusqooyinka muslim oo dhan saasaa ku sugan malaa wuxuu leeya dee baahirka waxa ahaan laaba kullu mu'minin aw kullu muslimin shaki in laba geliyo dee mu'min ama muslimina waa islaama mide laakiin dee waa tan in almuslimiina walmuslimaati walmumin waa tan qur-aankaba iyagoo saas oo kale ay u wada socdaan kuba timi oo dee marka la eego imika xaggan aan eegno islaamkuna inuu inqiyaadkii daahirkaa keeniyo kol hadday wada socdaan iimaanku iimaankuna tasdiiqii qalbigahaa uu keenayo waa waxa la kala farqiya markay kala socdaan laakiin islaam aan iimaan lahayn iyo iimaan aan islaam ahayn midna waxma tarayo oo kolley way islaazimayaanoo marka midkood la sheego kii kalena waa hoos gelaya laakiin markay san oo kale u socoto waa wax dee la kala farqin karo oo laba kala farqiyo dee qur-aankana waa taba dhacdee laakiin macnuhu waxa weeyaan waa ruux kastoo mu'mina ruuxdiisii markaasay dhimanayaan cid adduunyada kuma hadhayso macnaha saacaddu uma dhacaysa ruux muminoo jooga suurta laguma afuufayo iyadoo ruux mumin adduunka joogo waaba kan wayabqa way baaqi noqonayaan oo dhulkii waxaa ku hadhaya shiraaru naasi dadka kuwii ugu sharka badnaa ayaa ku hadhaya yatahaarajuuna fiiha iyagoo iskorkoraya oo fiiha waa fi lard tahaaruj alxumuri dameeru saa ay isugu boodboodaan ee isu fuulfuulaan oo kale macnaa waxa weeye dee dameeru waa kan banaankaasaa dee waxa weyaan kii labaatii dhadigeed oo ku saaranaya ama ay isku ku fuulayaaba oo kale dadka xaaladoodu taas bay noqonayaan wadooyinkaasaa la ysku fuulfuulayaa oo dee waa watan imaka ama bawaadirteeda orbo oo kale iyo waxyaalahaas waxyaala saas ay meelo kaba dhacaan oo kale oo kolkol dad aan waxaa kaba waaban ama kuwa bal dee laga dhigto wax in la iibiyo oo la daawado dhici karto in dadka dee dhalinyaradoodba in badan ay waxyaalaha caynkaasa daawadaan oo taasoo waaba mabaade bawaadirtii taas iyo mabaadibaabay noqon kartaa iyo birowye laakiin xaaladu taas baa caam yeelayso waa ka tegayaa wax laga xishooda iyo wax la dhowrsadee wadooyinkaasaa saa dameeraha oo kale iyo xayawaanka la isugu fuulfuulaya rag iyo dumar fa calayhim kuwaa korkooda waa kuwaas korkooda xaaladoodu ay taa tahay ayaa taquumu saacatu qiyaamadu ay dhacaysaa yataarajuuna taarij alxumurna sheekhu wuxuu kuba fasirayaa walow harjiga dee qatliga iyo ikhtilaad iyo waxaan kuba soo maray yujaamicu rijaalu nisaa calaaniyatan bixadrat nnaas kamaa yafcalu lxamiru waxa taa dan lagama gelayo marka harjigoo ra-da la reebo iyadoo dee macno kalena aynu kuba soo maray wuxuu leeyah waa aljimaac oo in ficilka marka la eegana in haraja zawjatahu kolley malaa mudaariciisu in saddexa wejba waa ku yimaadaa oo yahariju iyo yahruju iyo yahraju intaba manaa waa luqo jirto oo ah bmanaa fuulitaankii iyo dee jimaaciiba haddaba xaaladoodu dad saas ay tahay oo dadkuwii ugu sharka badnaa bal maalan ayaa qiyaamada iyo suurta la afuufaya xadiidka duruq baa inoo yar dambaysa dee kolley macnihiisu waa inoo cadiya axaadiid kalena waa inoo dambeeyaan oo aan wadayno cashirkeen xadaثana caliy bnu xujrin isacdiyo qala xadaثana cabduلlahi bn cabdالرaحman bn yaزيid bn jaabirin wlwalid bn muslimi qaala bnu xujrin dakala xadiiثu axadima fi xadiiثi اlآakhari bal xadiidku waa kii imakaan kaba soo baxnay un ziyaado yaroo koban buu sheegayaa haddaan eegno ruwaadii hore xadiidkii hore inoo warinaysayna waxaa welid ibnu muslim waa ku jiray ee laakiin zuhayr ibnu xarbin baa ka warinayay maanta halkan yaa yimi caliy ibnu xujrin isacdi laakiin nin kale oon markii hore inoogu sugnayn oo welid ibnu muslim un baynu soo aragnay aan markii hore kuba jirin buu soo kordhiyayoo cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabir marka aabihii xadiidka waa ninkii warinayey oo walid ibnu muslim kaba warinayay u yihi xadaanii cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabir waa inankiisii maanta waa nin isaguna hiqa a weeye oo dadkii atbaacu taabiciintii dhexe kaba mida kolley muslim iyo abu daauud iyo abu daauud maha sunantee waa kitaab ulqadar oo uu leeyahay iyo tirmidi iyo nasaa-iye xadiidkan bay dhammaantoodba ka wariyeen waa xadiidkan imakaan inoo dee dheeraa ina imaka kii hore uu xaalaynayaa isaguya xadiidkan buu kuleeyay macnaa muslim xadiidkan unbu kuleeyay bal tirmidi iyo nasaa-iye iyaguna xadiidkan unbu kuleeyaye wax kale kuma laha waa ninkan aan leenahay cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabir aabihii baanu ka warinayaa dee welid ibnu muslimna way wuu la siman yahay oo welid ibnu muslim maanta way siman yihiin marka qala bnu xujrin ba wuxuu hi dakala uu galay xadiidu axadima midkood xadiidkii fii xadiidi laakhari ka kale xadiidkiisa oo macnaa labadoodaba wabu ka maqlay maaha meel kagama wada maqlina kana uu ka maqlay kana uu ka maqlay labadoodna cabdiraxmaan ibnu yaziid bay xadiidka kaba warinayeen haddaba wuxuu leeyahay alfaadahoodii imaka imika walow de imika riwaayadii hore aanay inoo ahayn be tan uu muslim ixaalaynaye in yarun uu kasoo qaaday ay tahay ma kala soocnee kan intii aan kaba wariye ka kale intan ka wariye way isku dhex jiraan taasoo kalena kolley xadiidkii ifkigana waynu kusoo maray zuhri oo intuu dhowr ka wariyey yidhi dee axaadiistoodii ama mid kastaba walow uu isagu kala soocayey ay kala ziyaado lahaayeen laakiin haddana way isku jiraan buu yihi oo xadiidkan keliya aynu dheeraaye ifki aynu kuba soo maray raggii zuhri kaba warinaya taabiciinta ahaa majmuucii xadiidkooda weeye mid kastaba xadiidkiisii oo dhamisan muu ahaynba taas tanna waa ti oo kale laakiin dee masaladu marka la eega xukum ahaan iyo musalax ahaanna haddii labada noo hiqo ah ninku uu wax ka wada wariyo xadiidkoodii midboodna uu qadar iyo qidco lahaa uu isku daroon u kala soocin kol haddaanu midna ridin labadoodna ay wada hiqo yihiin dee haddii kan uu intan wariyeyna waa hiqa un kan kale hadduu wariyeyna waa hiqo markaa xadiidku waa xadiid la aqbalo ee laakiin suuradan waxaa dee noqonaysa waxaan la aqbalahayn haddii midkood meeshii laga tago oo lama ridi karo iminka midkood kol haddii xadiidka midba in lahaa xadiidkiina aan la kala soocin mid ahaan lama ridi karo waxaan loo ridi karahayn dee haddii uu qayb xadiidkiisi kamida ay hadhay waxay noqonaysaa riwaayadan idraaj baa gelaya oo mudraj bay riwaayadiisii kii kale ku noqonaysaa laakiin haddii aan la kala soocin dhibaata ma jirto kolley masaladna waa kutubulmusalax way dhigaan waana kaba soo hadalay arrinka kale jirta waxa wey haddii labadaa nin xadiidkani uu ka wada dhexeeyo midba qayb lahaa la israaciyey midkood uu daciif noqdo xadiidkuu daciif u wada noqonaya sababtoo lama garanayo dee qibco kasta ama qeyb kastaaba waxay ixtimaalaysaa riwaayadinka daciifka inuu yahay oo taas hadduu daciifimka lakiin waa laba ninoo hiqo ah ishkaal ma jiro waanay wada socdaan oo lama ridin yaanay nooba kala socnaan ta labaadna inaga matigoodii oo dham inoogumaba sugnaa matigii hore ayaa inooguma sugan halkan muslimuu soo naqlin matigii marka wuxuu yihi bhada isnaadi waa isnaadkii oo waay an cabdiraحmaan ibn yaziid bni jaabirin bhada isnaadi waa isnaadkiisi naxو ma dakarnaa kii imakaan kaba soo baxnay wax lamida wazaada bacda qowlihi laakiin marka la eego imika cabdullaahi o waliid ba riwaayadoodan ama cali bn xujri wuxuu ziyaadiyey dee riwaayadiisa qolooyinkan uu kaba wariyey qowlkiisii ahaa laqad kaana bihadihi maraةa maun intaa muxuu ziyaadiyey eg inta hore man intaa hore o inooguma sugnayd intan uma yasiruuna markay qoladii dambana raysun bay soo gaadhayba meel laleeya biyaha malaa beri ku jiri jirayn bay soo mareen haddana halkii kuma joogsanayana way soconayaan xataa yantahuu ilaa jamali اlkhamari waa buurta jamalulkhamar la yidhaaho ilaa ay soo gaadhaan wahuwa kan laynoo fasiray jabalu wahuwa jabalu beyt اlmaqdisi waa beyt اlmaqdis jamalkiisa asalka hore khamar alkhamr eeg maha alkhamr ee muhimtu way fadxisato alkhamr wa ashajaru lmurtafu aladii yasturu ma fiih waa dhirta dee ama kaynta iyo dhirta isgashan cufan ee waxa ku jira aan la arkayne asturaysa taas baa khamar lagu magacaabaa haddaba iyadna malaa buurtaasna dhir badan bay leedahay ama lahaydbo waa jabal beyt lmaqdis halkaasay gaadhayaan fayaquuluuna waxay odhanayaan weli waa ziyaadiya cali bna xujrine laqad qatalnaa waanu laynay man fi lardi ciddii dhulka ku sugnaydba way kaas dee waxay soo mareenba dee way soo laayeen marka horene haluma kaalay walow dee nebi ciise iyo asxaabtiisii halkaa duur ilaahay kaga xafiday haluma kaalaya falnaqtul aan layno man fi samaai cidda samada ku suganna aan layne fayarmuuna way ganayaan binushaabihim waa leebabkoodii uun nushaab jamcu nushaabatin shaabana dee kolley leebka waxa loo yidhah hadii la yidhaha nashiba macnaa waa kii uu ku tacalluqay ahaayo dee wixii uu galo waa kan ku dhegaya ama ku tacalluqaya waa mudayahay haddaba fa yarmuuna binushaabihim ila aلsamaa fayarudu llahu calayhim waa imtixaan ahaan iyo istidraaj ahaan ayaa ma istidraaj ahaan fayarudu llahu ilaahay baa celinaya oo calayhim korkooda nushaabahum waa leebabkoodii makhduubatan xaalay tahay mid la marmariyey dimaan oo dee ku dharoobo dhiigyo oo dhiig marsan yahay ayaa loo soo celinayaa dee iyagii baa deeta odhanaya waa kaa cid kastaba waan qaharnay marka dambe dee baryada nebi ciise iyo asxaabtiisa ay ilaahay baryaanna ilaahay waa kaa shaygaa yar ee fudud dee nadafkaas ayuu kuba sallidaya ku wada dhimanaya dee nihaayadooduna taa aynu soo maray noqonaysa wa fii riwaayati ibni xujrin cali ibni xujrin riwaayadiisa waxaa ku sugnayd fa innii qad anzaltu cibaada lii laa yaday liaxadin biqitaalihim kolley intan wax u dhigma riwaayadii hore way nooguma sugnayd iyagoo xaaladu ay taa tahay waa ta aynu soo maray ida wxa llahu ilaa ciisa inii qad akhrajtu cibaada lii laa yadaani liaxadi biqitaalihim waa intii bedelkeeda maxaa kuba sugnayd halkii akhrajtu qad anzaltu kolleyna waa akhira inzaalku maaha samo in laga soo daadinaye dee halkay joogeen baa albaabkii oo de albaabadii laga furaya wadihii lagaba rogaya kasoo dareerayaan oo waa ikhraajkii unaynu soo maray inzaalka halkani cibaada lii oo laa yaday liaxadin waa taniyatu yadin weeye waana laa yadaan midunbay laba mid tahay aan awood iyo quwo ama qudro aan axadna uguma sugnaanin biqitaalihim adoomaha waxaad geysaa jabal durgem bab في صفة الdجاaل وتxrيم المdيnة عaليهi وqatlhi الmؤmiن وإحyaaئihi wuxuu u baabaysan yahay bal djaal صifadiisa صifaadkiisii wax kaba mida weeye badan waan sooba aragna iyo وتxrيم المdيnةi mdيne تxriimkeed alayhi isaga laga xarimay oo mdيna ma geli karo de makana waa saas oo kale waqatlihi laakiin dee madiine waa kusoo dhawaanayaa dusheeduu imanayaa marka dambe ma gelaye waqatlihi dilitaankiisa almumina ruux mumina waa nin mumina oo markaa dadka dhulka ka uguba khayrka badan ama kuwa ugu khayrka badan kaba mida dilka uu dilayo iyo waxyaai nooleyntiisa waa marka hore dib dhamaysta laakiin uma dili karee bal taas buu baabkeedi yahay markaa axaadiid ayaa inooguba imanaysa umuurahaas ay kuba tacalluqsanin wuxuu yihi markaa muslim raximah llahu tacaala xadaثnii cmr الnaqid wاlxasan الxulwaniy وacabd بn xumaydi وalfaadhm mتaqaariba lakin wa siyaq lcabdin siyaaqa soo socda cabdi baa le ibn xumayd qaala wuxuu hi cabdi xadaثanii waqaala اaakhiraani labada kale lakiin waxay idhaheen cmr iyo xasan xadaثnaa yacqub wahuwa bn ibrahima bn sacdi qaala xadaثnaa abi abi ibrahim bn sacd can صaalixin wayna kaysaan عن بن شهاب قال أخبرني عبayd اللh بن عبد اللh بن cتبة وأحد الفقهاء السبعة waana dee cutbahadna waa ina mascuudo waxa weeye oo cutba waxay walaal ahaayeen cabdاللahi بن mascuud bay cutbaha dambe walaal ahaayeen wuxuu yihi أن abا سacيidi الkdرiي qاaل abا سacيid baa yihi xadaثna رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم rasuulka ilaahi baa noo waramay yوma maalin xadيiثa xadيiث طawiila dheer xadيiث dheer baa rasuulka ilaahi nooguba waramay can اdajaali dajaal buu noogaba waramay fakana fيma xadaثana intan kuma dhama waa wixii uu noogu waramay waxaa kaga mid a xaafid بn xajar baa wuxuu iskuba dayaa inuu yar tatabuco bal waxyaalihii kale iyadna la odhan kari laha xadiidkan bay qeyb kaba mid ahayn waa umuurihii kale soo arooray waa sharaxa fatxubaari ayuu bal maala umuuro kala duwan kuba sheegaa barhkoodna kuwan dee kitaabkay noogaba sugan ay yihiin barhna meelo kaleba uu balkada ay kuba sugan yihin bal adigu rasuulka ilaahi baa noo waramaye laakiin wixii uu noo sheegay waxaa ka mid ahaa qaale inuu yihi yati waa imanaya dajaal walxal huwa isaga muxaramu la xarimay caleyhi korkiisa an yadkula niqaaba almadiinati madiine kelimadeeda iyo meelaha laga soo galo inuu galo laga xarimay malaaig baa joogta dee waxa weeyaan oo markaa u diideysa inuu soo galo oo muxaramun caleyhi an yadkula niqaaba almadiinati fayantahi wuu soo gaadhayaa oo markuu madiine kusoo dhowaado ilaa bacdi sibaaki jamcu sabakatin amasaboy waa meeshan caraseesha ee dee aada moodo inay ay leedahay de waa jaanka iyo muluxada leba aan waxna kasoo bixin kollayna dee dhinacyadeeda qaarkood waa san xaaladoodu say tahay fayantahi ilaa bacdi sibaaki alatii tali lmadinata sibaakda madiina kusoo xigta ayuu waxa weeye ayuu soo gaadhayaa halkaa madiinna way gariiraysaayo markaa ku kaafir iyo ku munaafiq oo dhan oo magaalada joogay way u baxayaan isaga xaggiisa qabanayaan faykruju ilayhi markaa waxaa u baxaya yowmaidin maalinta rajulunin huwa isaga khayrunaasi dadka ugu khayr badan waa dadka markaa dee waqtigaa jooga weeye ka ugu khayrka badana aw min khayr الnaasi welina maaha inta nebi ciise soo degay maa nebi ciise weli ma soo degin halkaa uu ka tegaya waa kan haddana shaam qabanaye ee nebi ciisena uu soo degayo isagoo meelaha joogay isku helayaan baytlud ama baabulud saynu soo maray ee waa qabla nusuuli ciisa taas wa min khayr huwa khayr الnaas aw min khayr الnaas ama dadka kuwa ugu khayrka badan un kaba mida fayaquulu lahu wuxuu ku odhanayaa hooye markuu soo gaadho acwaantiisi iyo ciidankiisii dee kumayaalka ahaaye u aqoonsanaa inuu rabbigood yahayna waa wataa ayuu haddana ninkaas uu ku odhanaya waa keligiiba ashhadu anaka dajaal aladii xadaثanaa rasuulu الlahi salى اllahu عalيه wasalam xadiia ashhadu waxaan markhaati ka ahay qiraya anaka adigu addajaalu kii beenta badnaayee marka inaad tahay aladi kaasoo xadaثanaa noo waramay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm de waa axaadiistiisayna soo gaadho ruux aan laba kulmiba dee rasuulka ilahi baa noo waramay woodhan waa wixii uu noo sheegay waa axaadiistiisi xadiia warkiisa waa kii rasuulka ilaahay warkiisa noo sheegay inaad tahay dajaalka taas baan qiraya fayaqulu dajaalu dajaal baa odhanaya wuxuu la hadlayaa deeg waa isagoo sheeganaya rabbinimo ama dee uluuhiyaba sheeganayay kuwana ay kuba raacsanaayeen ayaa waa beenaale inaad tahay baa hortiisii kaba odhanaya la maqlayo markaasuu odhanaya qoomkiisii ku odhanaya ara-aytum bal waxay iga warantaan in qataltu haddaan dilo haadaakan uma axyaytu aan soo nooleeyo atashkuuna fi lamri waa xagga rabbinimadayda iyo taas miyaa shaki idinka gelaya iyagu ka odhanayaa kuwii la socday haddaan intan ka dila haddana soo nooleeyo arrinkan waa xagga dee waxaan uu sheeganayo miyaa shaki a ka shakiyaysaan fayaquluuna waxay dhaheen laa may qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fayaqtulu uu dilaya uma yuxyihi waa ti aynu soo marnay xadiidka midna waa inoo dambeeya insha allahu tacaala ee si uu kuma dilayay iyo markaas fayaqulu wuxuu odhanaya xiina yuxyihi markuu soo nooleeyo isagoo dee kuwii kalena saa kuma yidhi ayaa wuxuu odhanayaa waa addoonkii saalixa ah wallaahi baan ku dhaartee maa kuntu maan ahayn fiika waa adiga shanigaaga iyo xaaladaada iyo inay dajaal tahay qatu waa waqtigan wixii ka horreeyeyba weligeeba ashadda mid uga adag basiiratan garasho iyo yaqiin mini aniga xaggay alaanaymak macnaa iminkun baabay iisii caddaatay inaad kii tahay dee markii horeba may waa u caddayd waa yaqiinsanaaye yaqiintii baa usii siyaaday dee umuurahana waa wixii cilmigeedaba hayay oo waktigan wixii kaba horeeyey imika ayaabaan anigu uga sii yaqiin badnahay uga sii aqoon badnahay inay dajaalkii tahay qaala wuxuuhi rasuulka ilaahi fa yuriidu wuxuu doonaya adajaalu an yaqtulahu dee inay fidnadiisu waa fidno kooban wakti aada ha weynaato waaba taa dee imikaba salaadeena ay kaba mid tahay inaan ilaahay weydiisanay inuu waxa weeye inaga magangeliya bal rasuulka ilaahayna amray waa fidnadiisa weyn daraaddeed ee haddana dee mudday leedahay oo waa wakti fidnadasaan xalayba soo sheegnay aan kusoo yar celcelinay waxaan dee uu samaynayaa waxyaalo dee ruuxii lagu kadsoomi karaa haba noqdeen ee khawaariqee loo dhib yareeyey ee ilaahay uga dhib yareeyey laakiin haddana maxaa la socda jaanib kale oo isaga daatadiisii iyo arrintiisiia wax ina waxaani aanu waxba ka jirin isagu beenaalo yahay makhluuq yahay oo waxaan uu sheeganayaana ay been tahay wax caddaynayo oo waaba san uu abuuran yahay iyo waxaan ku qoran wejigiisa labadiisa indhood dhexdooda iyo umuurahaas markaasuu doonaya an yaqtulow inuu dilo falaa yusalladu caleyh laguma salidayo xadiid ka dheer baa inoo dambeeya laguma salidayo oo ujeeddada dee finadiisii baaba dee haatan dhammaanaysa ma karayo markaa inuu dilo bal wuxuu laakiin ku samayn doono way inoo dambaysaa riwaaya inoo dambayse qaala abu isxaaq abu isxaaq wuxuu yihi yuqaal waxa la yidhi abu isxaaqani waa abu isxaaqi ibraahim ibnu sufyaan ee raawiga kitaabkan ahaa tilmiidkii muslim ahaa kaasba weeye abu isxaaq isaga weeye abu isxaaq waa kaasi uu sheekhuba leeya waa ibrahim ibnu sufyaan raawi kitaaba can muslim waana sida qaadi ciyaad idhaa waana sida dee saaxibu luq markaa mufhim ama qurdubi idhaa laakiin qurdubigan kale ee tafsiirka leh qurdubigan kale ee tafsiirka leh he waayo labada qurdubi waa isu sheeksan horeba usoo sheegnay waxaa loo sheekh yahay ka tafsiir kale oo waxaa u sheekha kan dee muslimna sharxay ama mufhimka leh marka kaas baa u sheekho waxaa loo sheekhyay ta isagaba suuratunamli meelo kamida waxbuu kagaba soo naqliya ayaa maha tafsiirka kitaabkan tadkirada umuurta aakhira oo kagaba hadlo ayuu ka dhigay halkan abu isxaaq asabiici inuu yahay ayuu kaba dhigay laakiin xaafid ibnu xajar iyo isagaba soo qaado kuba radiyo arrintu taas maahe abu isxaaqani waa raawi hada lkitaab ayaa muxuu yihi yuqaal waxaa la yidhaahaa ina hada rajula ninkaa u baxaya dajaal ee odhanaya beenaalato isaguna waxaan ku samaynaya marka dambena uu kari waaye inuu dilaa huwa alkhadiru calayhi salaam waaba nebi khadir calayhi salaam taas wey waxaan filayaa dee ma filaye markii aynu soo haynay manaaqib iyo waa ti khadir waynu kusoo maray shanigiisa waxaa kaloon soo maray dee qisadii kahfi iyo markaa axaadiisteediina waa ti aan soo maray nebi muuse iyo isagoo kale xoogaa waan kusoo joogsanay xaggan khadir iyo waxa kuba tacalluqsan waxaanu soo sheegnay in arrintan xayaatadiisa iyo dhimashadiisa iyo culimada inay shuqlisay oo dee ay taasi keentay in xataa mualafaad labada dhinaca la alifo oo kuwane waa dhintay iyo oo dee halkaa mualafuba leh iyo waliba dhowra iyo kume waa nool yahayo iyagu taasa hore ayaan ugaba soo hadalnay oo kollay masaladii kuma laamayne sheekha wuxuu halkan leeyay macmar isna jaamiciisa waa macmarkan aynu kusoo aragno kitaabkii cabdirazaaq wax ka wariyo jaamiciisa jaamiciisu wuxuu la madbacaysan yahay imaka in musanif cabdirazaaq ayuu xaggiisa dambe raacsan yahayba ayo isaguna wuxuu ku yidhaha jaamiciisa xadiidkan markii uu qabanayay san oo kale saasaa la yidhi laakiin ma haddee taasi yuqaalu iyo balaqani iyo umuurahani daliil maaha saasaa la yidhi maaha dee xadiidkii rasuulka ilaahay maaha bal dee cid ba matalan qowlkooda uu yahay bal matalan lagu dayan karo oo qowlkoodii laynoo soo naqliyey maaha bal waxaa leenahay masaladu taa way noo horeysay laakiin imaam nawowi oo kale raximah llahu tacala halkan wuxuu leeyahay arrinkani wuxuu dee sariix ku yahay ama caddayn khadirin nool yahay wahuwa saxiixu laakiin dee imaam nawowi waan ognahay taa waan soo sheegnay ibnu salaax iyo inay kaba dhigaan dawaa'if yare oo muxadisiinta kamid inay noloshiisa inkiraane wax dee laisku taas oo kale ay kaba dhigaane laakiin masaladu kolley taase dee umuurahani wax daliila maaha taas oo waa bal rasuulka ilaahina taasuu kaba warramay ama saasaa la yidhi saasaa la yidhi xujo ma noqonayso daliilo ma noqonayso e arrintuna kolley hore nuba soo sheegnay xafna xajarna kitaab yaroo khaasa oo gaar loo madbaceeyey ama rasaa'il almudiriina ku dhalxmacbaysano khabar iyo akhbaartiisa oo mal haddee sudoomeye masale inka badan u kagaba hadlo taas buu leeyahay oo waxa weeyaan azahr u madbacaysay rasaa'il muniriya gaar in loo saaray war maayo laakiin taasaan kuba ogey kitaabkiisa dee fatxubaarina kolley markaa uu joogo kolley waxaan filayaa badlkhalqi iyo meelahaas waa de xoogaa buu kaba hadlaya lakiin aad wuxuu ugu bastiyaayo oo ku niqaashaayo hadallo kala duwan soo naqliya barhkood sooba naqlina kitaabkiisan asxaabta rasuulka ilaahay uba khaas yeelay alisaaba oo haddii malaa gaar loo saaro mualaf gaara noqon lahaaye bal waxaan leynaha waa masalo dadkaa shuqlisay laakiin tan imaka saasaa la yidhi un xujo maaha iyo daliil maaha un وxdثnي cبd اللh بن عبد الرحمن الdاrمي qال أخبرnا أبواليماني قال أخبرnا شعيب عن الزهري في hذا الاسناaد بمثل xdثnي محمد بن عبد اللh بن قهزادة من أهل مروة waa sheekaynu in badan soo aragnay waa reer marwa qala xadaثna cabdاللahi بن cثman isaguna waa ninkii abu cabdالرحman cabdالlahi بن cثman بن jabalate cabdaan la odhanayaynu in badan soo aragnay عن أbي حمزة عن qays بن وهب عن أbي الwdاki عن أbي سعيidi الkخdري qاala qاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم bal ninka taabiciga xadiidka mee صaxaabiga ka warinaya abوlwadak oo magaciisa jabr بنu nawfin la yidhaha jabr بنu nawfin alhamdani bal xaafid saduq haba yidhaahee laakiin kolley ayma kala duwanay way tawsiiqiyeen waa nin kitaabka weyna ugu horeeyey waana ninkaa taabicige kaba warinaya ama labada nin ee u dhaxeeya oo waa abu xamsa iyo qays ibnu wahbin hore umaynaan soo arag kolley dibna uma dambeeyaan oo labaduba halkan ayuunbay kitaabka kaga sugan yihiin abu xamsa abu xamsata sukari ayuu ku magac dheerya sukar oo sonkortii oo kale nisbo loo nisbeeyey walow culimadu ay dhahaan ma iibin jirin oo shaqo kuma lahayne lixalaawati kalaamihi ayaa tan loo yidhi oo loogu nisbeeyey kalaamkiisa macaana waa nin hiqa ahoo adun budnaayo min khiyaari cibaad illaahi saalixiin oo maxamed ibnu maymuun la ydhaaho oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kamida ibnu mubaaraku kola weydiiyey bal dadka in itibaaca ama qudwada wehelkee lagu dayan karo intuu abubakar iyo cumar sheego la yidhi kuwaasi way socdeen oo haddana hebel iyo hebel la yidhi kuwaasi way socdeen ayuu ugu dambeyn yidhi abu xamsa abu xamsaba dadkaa kamid weeye macnaa qudwada uhelkaa markaasna uu noolaa abu xamsata sukari waqtigaa uu lahaa ibnu mubaarak taa lahaa kolleyna markaa waa dee mansilada weyne uu lahaa iyo waa adigu min khiyaari cibaadillahi saalixiin baan leenahay kitaabkeenana xadiidkan unbuu kagaba sugan yahay wax kale kuma lahaa sheekhiisan lagu magacaabo ama qays ibnu wahbin waa nin reer kuufaasu isaguba reer kuufo uba ahaa oo reer hamdaana waana nin hiqa oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mida ama khaamisa laakiin isaguna kitaabkeenan halkanun mooye riwaayo kale kuma laha halkanun buu labadooduba ay kuma sugayin baan leenahay abu xamsata sukar iyo qays ibnu wahbin xadiidku waa xadiidkii imankaan kaba soo baxnay duruqdiisii un wuxuu yihi marka abu saciid qaala qaala rasuul llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi yakhruju dajaalu dajaal baa soo baxaya fayatawajahu waa markaa uu madiinaya kusoo dhawaado waxa u kacaya qibalahu xaggiisa waajihadiisa rajulu nin min almu'miniina mu'miniinta kaba mid ah fatalqaahu waxaa la kulmaysaa almasaalixu masaalixu dajaal waa bedel ahaan dajaal masaalixdiisii masaalix waa jamcu maslaxatin maslaxana asalka waa jamaacada dee hubka sidata uno asalka hore wuxuu ahaa dee makaanka hubka iyo la dheelo taas baabay maslaxo ahayd haddana markii dambe maslaxo waxay dhaha meesha suquurta meelaha xuduudda ahe ama dee wax laga ilaaliyo oo qaaliban dee hubbaa la dhigi jiray ragna way joogeen waxaa lagu magacaabay markii dambena dadkii ama meelaha joogay ee sitay oo kale oo imankaa sidan ama kontaroolada iyo maraakiista iyo dadka caynkaasee jooga ayaaba dee markii dambada laguma magacaabay ama meelaha suquurtaa jooga macnuna waa maxay dalaa'icdiisa iyo ciidamadiisa muqadimadoodiiyo kuwii dee kasoo horreeyey isaga weli dajaal waa dambeeya kuwii kaba soo horreeyey ciidamadiisa ahaa waa muqadimatu jeishi un weeye ee silaaxna waa wataane kuwii ayaa laba kulmay fayaquluuna lahu ay la kulmayaan way la kulmi doonaan weye fayaquluuna lahu waxay ku odhanayaan ayna tacmidu xaggeed u socotaa eed u qasdaysaa fayaqulu wuxuu odhanayaa acmidu waxaan u qastayaa cabsi ma haysa ninkan ilaa hada ladii kan kharaja waa taxqiir baa kuba sugan ee iyagii waxay ka dhiganayaan rabbi bay kaba dhiganayaan waa kuwaasba kan soo baxay ee dee ama baadilka iyo waxyaalaha laba soo baxayo taasba ayaa xaggiisa uba socdaan qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi fayaquuluuna lahu waxay odhanayaan awamaa tu'minu birabbina rabbiga iyo miyaadan rumaysnayn oo de waa cibaaradiisiiba inay taa keenaysay saaxataa waa taxqiir waa kuma sugaye rabbiga iyo mid rumaysan miyaadayna waanta rumayneyn fayaqulu wuxuu odhanaya ma birabbina khafawn waa idinka iyo anigaba rabbigeed qarsoodi kuma sugna oo isaga wax qarsoon oo la garan waaye ma aha fayaquuluuna markaasa iyagii is odhanaya iqtiluuhu dila fayaqulu wuxuu odhan bacdu bacdu libacd hadda waa kuwii masaalixdan baa barhkood barhkii kala odhan laysa miyaanu ahayn shanu qad nahaakum mid idiin diiday oo rabbukum huwa dajaal bay ujeedaan an taqtuluu axada duunahu axad isagaa idinkoon soo gaadhsiin isaga duunkii iyo amarkiisa la-aantii ina cid dishaan miyaanu idiin diidin hadeline aan u geyno qaala fayandaliquuna bihi waa ula kacayeen ila dajaali dajaal bay u geynayaan faidaa ra'aahu lmuminu ruuxii muminka markuu arko qaala wuxuu odhanaya yaa ayuha naasu dadow haadaa kani waa dhawaaqayaaba kani الdجاaل الdي ذakra رasuuل اللahi صلى الله عليه وsلم waa djاaلkii nebigi uu sii sheegay qaala rasuulka ilahi ba wuxu uhi fayaamuru wuxuu amraya adjaalu de waa kaa dadka hortiisu ka qaylinaya waa beenaalu leeyahy iyaguna waxay leeyihin waa rabbiga iyo ayaabay leeyihin waxaan la socda fayaamuru uu amrayaayo adajaalu bihi waa isagii ayuu amrayaayo fayushabaxu waa la goglaya waa la kala bixinaya la jiifinaya macnaa waa la jirdilaya siuu dee ba loogu qasbo waxaan uu bal maalan inuu ku dhawaaqo waxyaalo marka uu la xanuujiyo fayaqulu wuxuu odhanaya dajaal khuduuhu qabta oo dee saasoo kale u kala fidiyo oo washujuuhu dakra fayuusacu waa la waasicin oo dahruhu dhabarkiisa iyo badnuhu ayaa darban garaacido macnaha ujeedada inta saa loo kala bixiyo ayaa dee iyadoon meella looga turahayn baa la garaacaya waa waxa dee jirdilka la yidhaahde dee ruuxa wax aanu isagu marka hore aqbalsanayn ama aanu qirsanayn la doono in lagaga yeerhsiiyo laga qirsiiyo taas baabuu doonayaa inuu garaacan iyo dilkan iyo waxa u markaa idhaahaa rabbigay baa tay u markaa idhaaho waa inta uu doonayo markaa fa yuusacu dahruhu wabadnahu darban qaala markuu dee aada loo xanuujiyay taasi dhacdaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa waa dajaal baa odhan awama tuminu bi de waa la jir dilay oo la xanuujiyay oo markaa bal xataa tuqyada hawlama yimaado miyaadan aniga ay rumaynahayn qaala wuxuu odhanaya rasuulka ilahi yihi fayaquul addoonkaas baa odhan anta almasiixu lkadaab waxaa tahay kii masiixa ee beenta badnaa baa tahay qaala fa yu'maru bihi haddana waa la amrayaa isaga amrayo fa yusharu waxaa lagu dilaacinayaa bilminshaari mishaari kaley mishaar mala asalka hore dee ficilka waatan hamsu leeyahay yusharu mishaar kol kol hamzada la takfiifiyaayo yuusharu bilmishaari oo dee midna wow bay noqon markaa midna hamzadii marka la takfiifiye ya bay noqon malaa asalka horena waxaa ah ta hamzada ah ya asala xataa mishaarta walow kol kolna dee nuun halkan bedelkeeda laba yimaado fa yunsharu bilminshaari waa tan badan minshaar baan idhaahno waxa weeyaan laakiin luqada hore waa taas taasna way dhacdaabe adugu bal waa la dilaacinayaayo min mafriqi halkaa madaxiisuu ku kala rogmo laga bilaabo ayaa se laga saaraya minshaartia lagu kala dilaacin xataa yufaraqa ilaa la kala kaxeeyo bayna rijlayhi oo laba qaar uu kala noqdo la kala tuuro markaasuu midba gees u tuurayaayo qalam waa dee rasuulka ilahi baa yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh uma yamshi uu soconaya adajaalu bayna alqidcatayni labadii gobol ee isagii uu noqday dhexdooduu soconaya uma yaquulu lahu qum kac buu odhanoo fayastawii qaa'iman markaasuu ekaanayaa waa kacaya xaalu yahay isagoo taagay waaba isa soo taagaya oo waa istaagaya de waa waxyaalaha mixnadan ah laakiin dee waxaan isaga dacwadiisa iyo waxaan uu sheeganayo beenayaaba waa ta khalqigiisa iyo umulaha laba socota oo laba dee ay markaas aanu iskana baabiin karayn qarin karahayne qaala wuxu uhi uma yaquulu wuxuu odhanayaa de kuwaa markii hore uu lahaa n iyagu aynu laftigii hore kusoo marray atashukuna fi lamri laa yidhi maha dad mu'miniin iyo siday imika halkan sharaxano way kuba sugantay isagoo maasiri kaba soo naqlinaya inay yihiinba dee kuwa iyagu tuqyi ahaan iyo bal cabsi uun uga yime tasdiiqaan ula imanay lakin arrintumay waa kuwii isaga awliyadiisa lafta xadiis baa saas kuwa yimaade waa kuwii rumaysnaa raacay kuwa fidnoobay ayaa hadaladaa odhanaya maaha ruux mu'minood dee tuqyi iyo tan ulaba imanaya haddaba markaasaa maxaa dhacaysa qaala uma yaqul wuxuu odhanaya lahu isaga markuu se soo taago atuminu bi may rumaynaysaa de adiga kusoo nooleeyaba wase uu leeyahy fayaqul wuxuu odhan addoonkii saalixa ah masdadtu maan ziyaadsan fiika adiga shanigaaga ilaa basiiratan garasho un mooye wa yaqiintii baa iisii korodhay inaad masiixii kadaabkaa ay tahay ayuun baaba iisii korodhay wuxun baaba sii siyaadsaday yaqiin iyo basiiro qaala uma yaqul wuxuu odhan ya ayuha nnaasu dadow waxaa odhanaya waa addoonkii saalixa ahaa inahu laa yafcalu ma samaynayo bacdii dabaday biaxadin axad min annaasi waxaan kuma samaynayo oo arrintiisii baad soo oodmaysa axad aniga iga dambeeyuusan ku samayn karaa ma jirto heeku kadsoomina qaala fayaakuduhu markaasuu dajaal qabanaya dajaalu ayaa qaadayo liyadbaxahu waaba jiifinaya wuxuu odhanayaaba dee markaa haddana markuu tadna kaba xanaaqo si u gowraco fayajcalu waa la yeelayaa maa kii bayna raqabatii waa ruuxan luquntiisa ilaa tarquwatii ilaa kalaxantiisa waa intii islaa midida ka bariyo kaba bire ayaa waxaa la yeelayaa nuxaasa nuxaas aan seef iyo bir iyo midi iyo aanay ka lahayn falaa yastadiicu ma karayo ilayhi waa ilaa qatlih wa ilaa dabxi sabiilan waddo uu maraba ma helayo qaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi markay taasna haddana uu halkaa cajsigiisii muuqdo dadkiisna way arkayaan isaga la socday fayaakudu wuu qabanayaayo biyadayhi labadiisii gacmood iyo warijrayhi labadiisii lugoodoo fayaqdif bi uu tuuraya dee waana ti aynu soo maray wax janno iyo naar iyo wax daahirkooda inay laba socoto laakiin baadilku uu kala duwan yahay halkii naarta ayuu kuba tuuraya fayaxsibu nnaasu dadkii baa waxay moodayaan anama qadafahu ila nnaari inuu naartii kuba tuure laakiin waataynu soo maray halkaa in naxariisay kaba hooseyso wainama ulqiya fi ljannati wuxuu ku tuurayba janno ayuu kuba tuuray faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi hada acdamu nnaasi shahaadata cinda rabi اlcaalamiina ninkaas isagaa dad oo dhan ugu weyn shahaadatan xagga shahaado khaasatan waa dilkiisii hore dee markii dambe way suurtogeline waa shahaado markaa leego khaasatan waktigaas ilaahay agtiisa isagaa dad oo dhanba xagga shahaado ahaan ruuxa uguba weynaa wali akhbaarta way noo socotaa baabkan xadiid aynu soo maray buu baabkan ku keenaya wax kale oo inooso walow dee aynu kolkol arki jirnay xadiidka lasoo maray oo maxamed faad cabdilbaaqi inuu raqamkaynu kusoo marnay uu yeeli jiray laakiin maanta waa raqam cusubun waa laga yaabaa tani inay dhaaftay ama aanu u baraarugin inuu xadiidkani xadiid aynu soo marra yahay kitaabuladaab markaynu joognay baab buu u dhigtay ruux oo kuba yidhaaha ligayri ibnihi yaa bunaya ruuxaanu isagu dhalin yaa bunaya kuba yidhaaha mulaadafa ahaan waa tarjamadii nawowi bal taas baabkii uba dhigtay ayuu xadiidkan inoogu soo arooriyay kolley laba kun boqol iyo labayo konton bay ahday waa kitaabuladaab tarjamaduna taas bay ahayd xadiidkan iyo duruqdiisa dambena halkaa waynu kusoo wada maray marka waxa weeyaan wixii macnee noo soo kordhownaya lakiin casharka walow waktigii uu gaadhay intan waan iska raacinaynaa babun fi dajaali fi shani dajaali wahuwa ahwanu cala llahi caza wajal ilaahay agtiisa waa kaga fudud yahay kaga xaqiirsan yahay waxaa gacmihiisa kaba muuqanaya muddadaa fidnadiisu ay socoto inuu dadka mu'miniintae hagaagsan wax halleeya oo lumiya oo ama iyagii shaki geliya ama ay kuba lumaan uu kaba yeelo taas waayo waa kan arrin kale ay laba socoto fidnadani haba jirto waa kii mubdilka unbaa ku halaagsamaya kii mu'minka iyo kii kalea ku kala baxaya nifaaq iyo kaafirkii waa kan wax kaloo dee mu'minkii uu arkayo u muuqdo inuu beenaalayo u caddaynayaaba ay laba socoto marka arrinku waa kaga fududiyay isaga marka la eego in waxaan uu wataa ay noqdaan wax mu'min haleeya waa bal macnaha xadiidka xadaثna شhهاaب بن عabاdi العabdiي qال xadaثna إbrahيم بن حmayd الرu'اasiي عan iسmاعيل بن أbي khالد عan qays بن أbي xاaزm عan المغيرة بن شhuعبةa qاaلa ma sأل أحad النaبي kalley sanadka intiisa hore baa isyar bedelay halkaa hore iyo intan walow duruqdu aanay isbedelin شhهاaب بن عabاdi الcabdina cabdigu waa نiسبة ilى cabdiqays kunyadiisana abu cmar baa la yidha waa nin reer kuufa waana nin ثiqa ah oo bukhaariyo mslim ba ay wax ka wariyeen oo dadkii dabaqadii tobnaad ama atbaacu taabiciinta raggii la kulma raggii ugu waaweynaa muslimna xadiidkan buu isaga ku leeyay waxaa kaloo ka dambeeya ibraahim ibn xumayd ibn cabdiraxmaan iruaasi abi xumayd ibn cabdiraxmaan marar kala duwan baan soo marnay isaga se hore umaynaan soo marin isaguna waa nin hiqo reer kuufa una oo atbaacu taabiciintii dhexaa isaguna xadiidkan buu kitaabkeena ku leeyahay abihi maaha isaga laakiin ibraahim baan ujeednaa labadooduba xadiidkan un bay leeyihin can ismaaciil bn abi khaalidin can qays bn abi xaazimn can اlmugiirati bni shucbata qaala maa sa'ala muu weydiin axadun axad annabiya nebiga sala اllahu alayh wasalam can idajaali akara in ka badan mima sa'altu intan weydiiyey oo ruux weydiiye dajaal rasuulka ilaahay oo aniga iiga badnaa marka la eego wixii aan weydiiyey ma jirin marka qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahayna wamaa yunsibuka maxaa ku dhibaya minhu isaga xaggiisa waxaan dee aad su-aasha ugu badinayso ee adiga ku dhibaya isaga xaggii xagga dajaal iyo shanigiisa muxuu yahay inahu laa yaduruka kuma dhibayo oo de waxaan uba dhibaynba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wala xalay inay soo maray in hadduu soo baxo anoo jooga haddana markii dambe dee waa kan inuu waktiyadu soo baxayo nebi ciise waqtigiisiiyo waa kaa inoo sheegay marka isagii maba gaadhayo weye saxaabadii ula hadlayay ma gaadhayo bal xadiidkaynu soo maray khayrudajaali akhwafunii calaykum taas oo kale waxaabay culimadu yidhaaheen de waa kole waxyaalihii markii hore aan salaadii iyadna aanan taabanay makaaban dee odhanaya rasuulka ilah wuxuu leeyay dajaal waxaan ahayn oo waxyaalaha kale ee de waxaleeya ama aimadii mudaliinta noqota ayaa aniga xaggayga looga cabsi badan yahay sababto dajaal fitnadiisu ha kaba weynaata waxyaalaha kale laakiin waa wax dambeeya saxaabadanu markaa la hadlayay de iyaga waxyaalo kale oo dhib iyaga uleh oy gaadhayaan oo waktigooda soo baxaya oo iyaga loo looga cabsada ayaa jira oo ka badan xagga marka laga cabsida dajaal loogama cabsanayo waayo inay waktigoodii ma imanayeen waa wax iyagii kaba dambeeyo wakti dambe imanayo marka wuxuu fidnadiisuba hadday weyntay laakiin arrintiisu ay kaa fogtay kaaba dheer tahay wax ka fidna yar laakiin adiga waktigaaga ah ama aada la kulmayso ayaa ah dee kii lag markaa ay ahayd ama de loo baqasho badnaay dee waxaan inaad wax kuma noqoto ama uu kuma fidmeeyo haddaba maxaa ku dhibaya kuma yeelaya wax adiga inahu laa yaduruka qaala qultu ya rasuul اllahi inahum yaquluuna waxay ku qawlayaan ina macahu طacaam walanhaar cuntona waa wataa webiyana way la socdaan markaa dee inuu rasuulka ilaahay ka hubsaduu doonaya isaguna rasuulka ilaahay kama maqlina dad buu kaba maqlay qaala wuxu uhi markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh huwa isagu ahwanu waa fudayd badan yahay oo cala llaahi ilaahay korkii min dalika arrinkaa aada sheegayso waa kaga fudayd badan yahay bal waana soo yar macnaha tarjamada ku horreysaye laakiin yar baa ku laami doonaa markaan dariiqan dambe gaadhno xadaثana suraj bnu yunusa qaala xadaثana hushaymu can ismaaciil can qaysi can اlmugiirati bni shucbata qaala maa sa'ala muu weydiin axaduna nabiya salى اllahu عalيه wasalam can dajaali akara mima sa'altu qaala waxaan ihi rasuulka ilaahay wamaa su-aalaku maxay su-aashaadan aada dajaal aada iga warsanaysaa uu yahay qaala waxaan ihi qultu qaala wuxuu ihi markaa muqiira qultu waxaan idhi inahum yaquuluuna dadku waxay leeyihiin macahu jibaalun buuro ayaa min khubsin walaxm buuro kimisiya hilib oo la socdo uun oo taasoo dee ciddii isaga la socotay ay ka dhargayso taasba ah iyo wanahrun webi min mayn qaala wuxuu ihi huwa ahwana cala allahi min dalik ilaahay agtiisa kaa waa kaga fudayd badayn haddaan lafdiga daahirkiisa eegno in isaga buu waxa uu makansiiyu u suurtogeliyo waxaasi ay maciisa ahaadaan ilaagtiisa waa kaga xaqiran yahay taas baaba daahirku yahay marka taasna waxaa dee ay meesha imanaysaa inaanay waxyaalahan isaga la socon oo inuu ilaahay umuuraha caynkaasee fidnada weyn keenaye waxaasa uu maciisa ay noqdaan ilaahay agtiisa waa kaga fududaya dee waana ti aynu kuma soo maray inuu dee biyahani ay laba socdaan oo waxan iyo waxyaalo kale oo xanka waaweyn ba aynu kuma soo maray saa daraaddeed culimadu way awileen halkan ina dahalku taasuu ahaan laaye macnaha ay ku awileenna waxa weeye waxaa ilaahay gacmihiisa dee uu kuba abuurayo ee dee khawaariqda gacmihiisa kaba muuqanayo inuu ay noqdaan wa dadka mu'miniinta ama shaki geliya ama haleeya ilahay agtiisa waa kaga xaqiraya isagu arrinkaasi waxaa loo yeelay khawaariqdaasna waa dadkii mu'miniintahayne waa kan aayaad kale ay la socdaan oo beeninaya isagii oo jismigiisii kaba muuqdeen inay dadkii mu'miniintahana iimaan ahaan ziyaadsadaan ee kuwii kaafiriinta iyo kuwii munaafiqiinta iyo wixii ku hallaabayeyna ay kuba hallaabaan markaa macluum ma aha wa waxaa ka jira oo uu wataa ma jira maaha waayo axaadiii kale aynooguba sugan inay daahirku taasuu ahaan la bal macnuu kaa weeye xadaثna abubakr بn abi shaybata وبn نmayri qal xadaثna wakiicun x وxadaثna isxaaq بn ibrahima qal akhbarana jariiru x وxadaثna بn abi cmar qal xadaثna sufyaan wayna cuyeyne x وxadaثna abubakr بn abi shaybata qal xadaثna yaزيid بn haarun x وxadaثnii mحamed بn raafici qal xadaثna abu usamata kulhm can ismaaciila shantaasba ismaaciil bay kaba wada wariyeen bhada isnaadi isnaadkan imakaan kaba soo baxnay de waxa weeyaan hushaym ibnu bashiir uu ku wariyey naxو xadiiث ibrahim بn xumaydin iyo de ibrahim بn xumayd xadiidkiisii isna u ismaaciil kaba wariyey taas oo kale wazaada fi xadiiثi yaziida isaga abubakr xadiidka yaziid iyo de numayri waxay ziyaadiyeen xadiidka yaziid oo marka la eego yaziid may abubakr بn abi shubin ba kaba warinayey faqaala lii ay bunaya waa intaas waa intaynu hore nooguba soo maray oo halkaa horeynu kuba soo maray markuu intoodan tiriyey walaysa fi aadi xadiiثi axadi minhm ay bunaya ama ya bunaya hayru yaziid wey yaziidun mooyaane intooda kale yaa bunaya may raacine markaa maxay tahay halkan oo yaziid ibnu har yaziid ibnu haarun riwaayadiisa ahayd marka rasuulka ilaahay uu isaga weydiinayey wamaa su-aaluka yaa bunaya taasna ay keenaysa ruuxu ilmahan u dhalin dee yaa bunaya in laba odhan karo waana mase tii uu baabka hore uba soo dhigtay wallahu subxaana watacaala aclaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuub ilayk اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تؤذنا وعضنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر